macallin wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka sannadihii ugu dambeeya waxaa soo badanaya adeegsiga tiknolojiyadda ee dhinaca ganacsiga waxaanay ganacsato badan u suuro gelisa taasi in ganacsiyadooda ay gaaraan daafaha dunida aamine maxamed xaashi waa gabar baratay tiknolojiyadda iyo sida looga faa'iidaysto waxaana ay dumarka ka caawinaysaa adeegsiga tiknolojiyadda gaar ahaana dhinaca ganacsiga aamino oo loo yaqaana nawaal waxay degan tahay dalka kenya oo dumar badani ay ganacsiyo kala duwan ku leeyihiin aamino waxay marti noogu tahay barnaamijka madasha haweenka ugu horeyna aamino waxa aan weydiiyey muhiimadda ay adeegsiga tiknolojiyadda u leedahay dumarka gaar ahaana kuwooda ganacsada
horta teknolojiyada waxyaalo badan ayuu dumarka ka caawiyaa dumarka markay business ku jiraan waxay u baahan yihiin khibradii inay ku shaqaysan lahaayeen in la siiyo mafahante technologygana uu fududeeyey shaqooyinka badan in dadka haddaysan technology ahaan u isticmaalaan businessadooda u isticmaalaan inoo softeye u baahan yihiin mafahante soo dumarkii sidii waagii hore shaqadii loo sameyn jiray looma sameeyo marka dumarka inaan ka gabagaarsiino dhaqso dhaqso businessadooda oo la gabagaari karaan usameynaa adana teeda kaleeta wuxuu leeyahay employment opportunity badanna way leedahay hadda haddii dumarkii ayagoo technology ku jiraan businesskooda ee technology u badiyaan dhinaciisa dumar badan ayay shaqa kala siin karaan mafahante so taasna way jirtaa mafahante importantkiisa waxyaalo badan uu ka caawin karaa dumar ahaan mafahante
marka see u caawisaa tusaale ahaan haddii gabadho ay ganacsi leedahay maxay technolojiyadda uga baahan tahay oo aada u samaynaysaan ama aad ka caawinaysaan hadda hadda example midda ugu horey horta waa social media tan kaleeto waa inay horta hore smartformkii fahansan yihiin inay isticmaali karaan whatsappka laftigiisa inay fahansan yihin siloo isticmaalo emailka inay fahansan yihin siloo isticmaalo midda intaas kasoo sokeyso waa inay digital marketingka fahansan tahay suuqgeynta oo dhinaca onlineka ah ama technologyonlineka marketingka yani sidii oo wax loo loo dawaco oo social media waxaan looga isticmaal lahaa then midda kale waxaa sii jirta marka ecommerce waxa la dhaho websitedii onlinekii because businesska hadduu website markuu leeyahay awooddiisa way sii badan tahay mafahante marka kaleeto ka duwan tahay ya marka adana wax kaleeto waxaa jirta marka financial inclusion waxa la dhaho oo mobile banking digital payment mobile bankiga waa lacagaha oo bangiga taleefonkaaga adoo isticmaalay sidaa bangiga dhigan hay dumarkii marka waxay u yahanaysaa xoriyad in lacagteeda ka dhumin lacagteeda ka xarin oo yani meelo badan kusii seefgaraysan karto lacagteeda kala qarsan karto ino because waa aada loo dulmiyaa dumarka dulmiga badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii way ka dayacan tahay mafahante marka bangiyaashaas badan markay furtaan ay ku seefgaraystaan way kala fahmi karaan waxyaalahoodii investment ay ku samaysan karaan mafahante haa marka haddana midda kaleetana social mediagana markay isticmaalaan wax xun ma ahan sida waagii hore gabdhaha looga nixin jiray maaragtay gabdhax xun bas ayaa isticmaalo social mediaga laakiin anaga hadda waxa ani aada u isticmaalaa onlineka am very all platform yaasha dhan waa isticmaalaa resinka u isticmaalainaad soo ha waxaa u isticmaalayo linkin ha dhihin twitter ha dhihin instagram waxaa u isticmaalaya inaad dumarka tuso meel kasta ayakoo isticmaalayaan si wanaagsan u isticmaali karaan without ayakoo yani oo dareemin inay maxaa la dhahay ciyaar suuqnimo tahay iyo qoran ma fahante waxaa ku jirta onlineka waxyaalo badan collaboration aa ka sameyn kartaa dad badan aa ka faa'iidaystaan knowledge ku sheergareeyaan ma fahante mentorship badanaa ku jirta meesha dadaa waxay ka shaqojina waxyaalo badan oo community base dhan uu leeyahay ma fahante marka maxaa ka dareenteen intii aad dumarka arrintan kala shaqeynayseen isbeddel ma ka dareenteen ganacsiyadooda anaga hadartan maasha allah hadartan gabdho badan personally aniga gabdhaha menta gareey a support gareenayay gabdhaha anaga support gareenay especially muslim women technology ha wax badanaa ka aragnay because qaarkooda way haysteen businesskii laakiin email email maba isticmaalaan ma fahante waxay wixii waa lagu boodayaa businesskoodii qiyaamo dhib ay la kulmiyeen hadda waxyaalo badan markii emailkii uu yaalo communicationkii uu yaalo adiga waxoogaa wax buu u tara ma fahante referalkii informationkooda spreadsheet bay ku isticmaalayaan hadda googleka si loo isticmaalo waxyaalo badan oo wanaagsan uu leeyahay mafahante waxa ku seefgaraystaan formka si loo isticmaalo googleka keligiis oo la fahmaayo oo emailkiisa la fahmayo maaragta shaqo kaleeto gooni ah ma fahante so anaga gabdhaha advanceka waxaas baran laakiin gabdhaha kala yiriiska hadda ku ugu horeyso waxaa uga bilaabeyna bis horta smartphomeka a fahmaan horta they need to have smartphone marka badankooda waxaa ragnay smartphone maba arkaan important lacagta haddaa dirsan karo is enough ay leeyihiin mafahante ya marka smartphoneka wuxuu ka caawin karaa tusnay inay mobile banking ku sameysan karaan tusnay ab kusoo dhalon garaysan karaan ayagoo meelna u dhaqaaqin oo ino ku shaqaysan karaan ayagoo wax ka baran karaan onlineka ee habeenkii waxyaala cashiradooda ku samaysan karaan safetigooda dumar badanaa dhaqdhaqaaqi karin moog tahay ya dhaqdhaqaaqa aada u yaryahay dumarka markay imaato hooyooyin nahay waa waa arrin jirta mafahante laakiin laba arina laba arinaa taala meesha aamina mid waa in ay baahi ganacsi ay u qabaan ganacsigooda inuu u wanaagsan yahay adeegsiga technolojiyadda tan kalena waxa ay tahay in aysanba qaarkood aqooninba adeegsiga technolojiyadda marka ma labadiiaad baraysaan dumarka mise waxaad baraysaan muhiimadda ay technologygu leedahay horta hore muhiimadda qaarkooda labadaba waa barayna ma fahante waayo dumarka badankooda maba ogo inay u baahan yihiin waa uma jirtaa ilay kuleeyihiin culeesa u arkaan qaar waxay u arkaa inay wax dhib badan tahay qaarna way rabaa inay bartaano laakiin niyaddii oo furfurnaanshadii iyo waxaas time uma haayaan ma fahante marka anaka waxaa ku dhiirigelinayna inay wax fududahay wax kasta coding ma ahan mafahante waxyaala hadda ani project managementka coding ma sameyno mafahante data entry waxa waaye magacyo iyo iyo confirmation information u badan tahay waaye marka waxyaalaha horta basic markay arkaan maara informationkeeda safgaraysan karaan gabdhihii they feel comfortable qaarkood hadda marka aragnay emailka isticmaalkii horta emailka bas furteen iyo iyo smartphomeka isticmaalkiisa barnay waxoogaha comfortable ay ku dareemeen yani waxay arkeen okay wax aada u adag ma ahan marka businesskii niyadda oo hayaan ma information ma hayaan laakiin ma ogi inuu waxaan jiroba qaarkooda ma fahante inuu ka maqan yahay inay u baahan yihiin marka waxaa ka maqan meeshaas lack of knowledge kii aqoonti aqoontiyaa meesha maqan marka marka ay isticmaalaan inuu jiro maba ogabo ha marka markay isticmaalaan oo ma arkaan faa'iidadii oo ma jeclaadaan oo ma dhahaan waa fiicnaan lahayd mar hore inaan bara lahayn ama waxaan u baahannaha inaan aada uga sii faa'iidaysano see u dareemaan anaga hadirtaan aada horta waxaa la kulannay dumar oona dhahay waxaan sidee kalaasyaashiis u qaadan karnaa maana gaarsiin karin intaas ka badan aada ma fahante marka waxaa rabnay hadirtaan hadirtaan infact waxaa ka fikiraynay inaad basic classes oo goonigooni u kala sameyno dumarkaas ma fahante because waan u tirtagnay waan barnay basicii wixii dhan qof kasta baskiis waa aragnay because dumar badanaa dhex galnay waa carab hindi soomaali kurta isku jirta ma fahante marka dumarka markaa dhex galaynay waxay naga ahayd horta hore maxaa ka maqan dumarka in aragno marka inta badan wax ka maqan waxa waaye believe ayag isma aaminsano inay wax ka weyn intaas u baahan yihiin so group waxaa furnay aniga gabar kale oo hindi saaxiibanahay waxaa furnay group oo xijaab burino burino la dhaho waxaa ugu talgalnay gabdhaha small businesska haystaan inay ku advertise gareeyaan businessyashooda saa u ogaano gabdhaha maxay gadaan aniga personally idgana oo ka fakarnay saa gabdhahaas information u helo mafahante hadartaan gabdhaha waxaa aragnay boqolkii boqol gabdhaha u badan cunto kariis dhar cunto kariis you know way ku yar tahay qof oo business weyn ku samaysanaya meeshii corporateka ku jiraan gabdho ah but majority gabdhaha u badan adiga shaqooyin hiliriisay qaadanayan mafahante even waxay online ku gadanayaan waxay online ku advertise garanayaan businessyashii shameynayan because almost five thousand gabdhaha ku jiraan groupkaas oo isku wada jiraan iyo gabdho muslimiin gabdho kaala kurta ku wada jiro mafahante marka waxaa ka dareenay groupkaas waxaa ka dareenay gabdhaha ma is aaminsano waxaa sheegtay in wada shaqayntii oo kale ay dumarka ku liidato oo ay inay iskaalmaystaan oo kale ay ay ay ku adag tahay marka marka laga soo tago technolojiyadda culaysadaas kale ma jiraan dad aada la kaashataan oo gacan idinka siiya hadirtaan specifically hadda dadka oo aada inoo support garanaayay masaajidkayaashaana support gareeyo because waayo gabdhaha markii aada u dhib badan yihin masaajidada ka bilaaba dhibka ma fahante dadka yani waxaa kada religious community la xiriirnay sidaan oo gabdhaha oo aad dhib kasoo keensanayo uga warqabno ma fahante dumarka waxaa ka wadaa ay dhibaatooyinka kusoo dhacaan dhinaca ganacsiga ha dhinaca ganacsiga ku jireen qaar way givab gareeyeen qaar waxa waaye business si fiican u aqaanaan laakiin starkay noqdeen ma fahante meel u dhaqaaqaan garin laayihiin meela ka bilaawaan intaas waxay u baahan yihin bis maaragtay that skillkaas oo saan u sameysa bis organize ah strategy loo sameeyo yani ayada inuu qofka maaragtay capacity building loo sameeyo marka aniga maxaa ka mida marka culeysyada culeysyada gabdhaha ganacsiga ka qabsada maxaa ka mida horta aniga kolley waxaa arkay horta educationku waa ka maqan tahay saa ku sheegay and then midda kale waxaa waaye gabdhihii ayaga laftigooda abuse lagu sameynayaa waa la dulmiyey they're mentally stressed ma fahanteen and they're going through a lot mental qofka yaa qofka hadduu stable maskaxdiisii daalan tahay maanta dhan la dhibaayo oo naftii loo keenay oo emotion abuse ku jiro meel ma uga dhaqaaqi kara ma fahante wuxuu u arkaa bas meeshaan iska dhex fadhi stark uu ku noqonaa meeshaas ma fahante midda kaleetana qofna wuxuu haystaa lacag ana gabdho aragnay oo lacag haystaan oo khibradda haystaan laakini believing themselves ma ahlahan meeshaas nolol manaha awoodooda ma aaminsana maba aaminsano ha maba aaminsano inay ayada intay baxdo waxay ku leedahay sugbul abtigiiga baawacayaay sugbul halkiiga baawacahay they always depending on marka qofaa ku qof kale ku tiirsan yihiin haddana nin baraadinayna ma fahante anaka inaan is aamino oo mintaa baxno oo banaanka anaka wax soo samaysano waa maalintii habeen tagte marka ani waxaan ka dareemnay marka confidence-ka ka maqan dumarka confidence-ka in loo dhiso mentoring cool markaa menta garanayn wax ka bilaabnaa confidence-kooda ma fahanta gabdhaha qofkan hadduu confidence lahayn meelna ma gaari karo aadana midda kaleeto waxaa ka maqan waxaa aragnay gabdhihii lacagtooda dhan dahabkay gashtaan lacagta dahabka markay gashtaan mise ayuutay galaan ayuutada marka laga dhacaaya mar dahabkaa laga dhacaaya lacagtooda ka dayacan tahay ma fahante mise haddii bangi haysato xataa ninkeeda iyo reerkeeda kuma mulayan bankiga ma fahante so gabdhihii freedom uma haystaan maanta dhan waxaa waaye xorriyad ya twenty four seven qof kadidan oo nin maanta dharar qaadinayo oo nin islike aad wax jirto waa dhib ah ma fahante waa arrinta imagine bankigaag iyo on bankiga lagu controlo gabar ay weydiinaysay sidee aniga uga dhex baxaa dhahdee ninkayga bankigayga ma aqaani waxaa sameeyo then ay tolahaa banki kaleeto sameeso ma fahante tartiib waxaa dhan koraysa xagga waayo baqaysaa may wallahi hadduu soo ogaado baxraa galaw amay dilaa kaas so marka gabdhihii waxay ku jiraan abusive situation abusive relationship imagine nin saas uga baqayso hadduu soo ogaado lacala kulaha marka waxaa dhibka keenayso dhibaatooyinka badan gabdhaha ku jiraan qaarna oo wanaagsan ku jira nimankooda gabdhaha la support garay way jiraan ayakiya ka maqan confidence-ka saa kuu sheegay ma fahante ya marka ma jiraan gabdho badan oo technolojiga marka hadda barta maadaama ganacsiyada iyo noloshii dumarka ay technolojiyadda muhiim u tahay ka waran gabdhaha baranaya maasha allah waa aragnay waa arkay waa arkay horta especially me personally markaan programka si fiican u dhex gelahayay markii hore ideagan dhan markii pressure-ga saarayna waxaa la kulanay gabdho badan oo ma aragtay technology ku jiraan oo different program wataan I even like one gabar waxaa arkay charity u samaysatay app I was like waxay dhahday charityga appkan waaye qofka wuu isdawaan gelinaya maalin kasta qofku caawinayo qofkaasuu ka warqabaa uu la soconaya wuu soo visit garayn karaa xataa marka it's really great ma fahantay ya marka charity app oo qof u sameeyey alafu familkii qofkii ka warqabay informationkiisa heesaa waa waa arrin aada wanaagsan qaar waxay samaysteen different businesespecially gabdhaha aad korta aada u arkay knowledge ku sheergarayaan ma fahante coaching iyo iyo mentoring iyo classes iyo waxaasay aada u bixiyaan inta badan gabdhaha intaa ku arkay qaar waxaa jira taxib up samaystay oo women to women ah so maasha allah gabdho badan ma aragtay the in the industry wax badan ay sameynayaan mid waxaa jira gabdho badan haddana waxaa aada u badan businessyadu ay ka furteen technolojiyadii kambaniyaasha ay ka furteen which is really great technology company furteen is doing well for them the services ay bixinayaan anaka hadda camal example muslim women technology services ka bixino waxaa bixinaa like ment gabdhaha hadda markay wax bartaan maaragtay caawino website sameeyaan wax sameeyaan waxaan shaqooyinka yarka oo dadkana siiyo ayagaa siinaa ma fahante so that's how we sustain even organizationka sababto qofkii rabo qof gabar aqaanta u raadinaa waxaa leenahay shaqadan qaado lacagtaasna intaada ka qaado ayadana inteeda organizer ku celinaa mafahante so waxyaalahaas camal dad badan oo gabdho kaleeto sameeyan way jiraan asaska kambaniyaasha u raan garayaan so masha allah masha allah gal engin women engineers badan arkay computer engineers and software engineers kada like masha allah i'm impressed masha allah waxse u maleynaya ma aha mafahante ya ma haystaan platformka gabdha inta isoo raadaysaa ka badan aad israadin especially linkinkayga I'm very big in my linking ma fahante linking aada minki ugu xiranahay marka linkinka wax arkay gabdho badan maasha allah gabdho badan aada isoo xiriiriyaan technologya ku jirnaa baayo isoo raadiyaan marka i like marka maasha allah gabdhahan soomaalida weliba wax badan ay sameynayaan in general marka ganacsiyada hadda tusaale ahaan oo dhinaca online-ka ganacsiyada ah intee bay la egyihiin gaar ahaan kuwa ay dumarku leeyihiin horta ree midda ani aada uga ugu haystay aada waxa waaye midda gabadha taxi abka haystay she was doing well ma fahantay si fiican ugu shaqaysanaysay is haddeetan gabdho badanay hadda hayr garaysay shaqooyinkay u socdaa ha shaqo siisay and then you know wixii xirneed soo qee dhinaca mentoringka dadka la hadal strategy isfurfur dhinacaasaa ka caawina ma fahantay ya iyo marketingkana xoogaa she was good maasha allah marka mostlyna dhibka waxa u keenaysa also most gabdhaha markay confidence wax yarka halo confidence luus garanayan kalsoonida ka dhumaysa ya marka ha marka marka waxaas camal ku lowto niyada usoo dhisnaa ma fahante maya waa samaysan kartaa you can do it ma fahante marka ayada jirtaa gabdhaha oo technology caadi oo oo meel oo businessyasha iska furtay caadi inay technology ahaan ugu shaqaystaan adiga dhexdhexaad waa laakiin combany oo si fiican u kalkacsanayaan iyo iyo startup weyn samaysta iyo like is a big struggle ma fahante
marka dumarka hadda markaa
and especially you know marka dumarka markaa sii fiirisid way kal gabdhaha ma xoogaa wayska ka mamaqayin waxyaala badankooda ma fahante when looks at wax koda gabdhaha kaleeto oo naan somali naan muslimska ways dhisan gabdhihii oo muslimiinta xoogaa yar that's why we said muslim not bias naga ahayd waxa u sameynay gabdhahan saa tartiib ayaga usoo aruurinay ma fahante and u tusno because way ka maqan yihiin ayaga like totally way ka maqan yihiin hadda waa raadinaya inay businessyaasha sameeyaan waxay qabtaan company is so hard ina heshid like literally waxa waaye ha startup-yaashooda ma lahan dhib baa ku helaysa xataa hadaa raadinaysa ma fahante halhalaa usoo helina hadda marka waxaa arkay way ka baqayaan inay businessyashaaslu tala galaan deymo ma la siiyaa gabdhaha marka ay rabto deyn inay hesho kale bangi bangiga deymo ma siiyaan bangiyaasha badankooda deymaha gabdhihii haddii bangiga ayay ka haystaan waa la siinaha ma fahante bangi maba haystaan most of them hadday gabar kaleeto business haystaan boqolkii boqol bangi ma haystaan so it's uh, also a challenge in la caawiyo in bangiyaala furta shaqooyinka meeshaas faandiga nigu sameeyo saan u samaysta fahante kuwii haystana faandigii kadib ordaan laba jeer dhexdaa loo istaagaa mafahante maxaa haddii hadda adigu gabar dhalinyaro ahaa tahay technologyga baratay culeysyada dumarka haysta waa aragtay gaar ahaan kuwooda ganacsadaahi maxay tahay talada ugu wanaagsan ee aa isleedahay gabadha soomaaliyeed ee ganacsiga ku jirta ama technolojiga suuqa rabta inay soo gasho way u baahan tahay inay ogaato horta hore gabdhaha in horta hore lala fadhiisto waayo in lala fadhiisto waayo lala sheego informationka lala sheergareeyo yani waxyaalaha jiro la fahansiiyo technologiga sidoo adduunka u bedelmaya had deertaan technologiga wuxuu ugu fiican yahay especially dumarka aada ayuu ugu wanaagsan yahay waayo hooyooynaan ahay safety asaga u fiican shaqooyinka oo guryaha laga shaqaysto si u badan yihiin kaimaji hadda gabdho badan waxaa ka caawinay sida guriga uga shaqaysan karaan apply online uga shaqaysan karaan sida online shaqooyi uga apply garaysan karaan ma fahante so waxyaalahaas wax simple waaye mana kasaayaan gabdhihii way iska fududeysanayaan ayaga wax barteen guri iska fadhiyaan wuxuu ku leeyay maka dhaqaaqi kariyey kana staaka ku ahee meeshanaas ka dhacaaday mafahanta extrikanaas ka badan marka waa inaa horta faasi la fadhiisano gabdhihii oo laha oo sheegno informationka hadalada yani waxyaalaha dhibka jiro iyo waxyaalaha wanaagsan iyo waxa caawin kara businessyashooda na fahansiiyo like example the banking iyo exampleyaasha waxyaalaha dhahadaaya kasoo hadalnay marka midda kaleetana waxa waaye waa inay base community loo sameeyo dumarkan markay isku imaadaan waa in meel dareemaan maaragte belonging meesha hadda imaado wax baa noloshii iska bedelayso funding ha ahaato ya wax leh maaragte meel ku imaanaysa haddana funding horta hora gabdhaha aada uma helaan support ma helaan maanta haddii lacag lagu siiyo lacagta way dhamaanaysaa ma fahamte laakiin haddii knowledgekii lagu siiyo khibradii lagu siiyo oo gacanta lagu qabto maalinba saan sameey saan sameey next saan sameey oo whole mentorship program loo sameeyo six month eh mise you know qofkan way dhisamanaysaa ma fahamte marka waxyaalaas camal inay gabdhaha ma loo sameeyan basic anaka taas wati aan hadda aan rabno inaan sameeyno culeys ka saarno aan haddartaan specifically waxaan rabnaa a lot of communityga maaragtay iyo funding organization inaan la support la xiriirno oo partner la noqono this hadda we actually our, and our first partner and masaajidka kasoo sokeyso our first partner india la partner gareyna hadda waxaa rabnay a big company si dadkana waa inayna support gareeyaan and security and data security you know like uh, one of the biggest issue waa gabdhaha badankooda businessyaashoodii open iska yahay markaasa hadda gabadha waxay dhahday lacagteedii youtubekeedii emailka maxaa dhahay social mediageedii wixii dhan laga xaday laga jabsada ma fahamte waxa social security gabdhihii in la baro also marka seeno her account was so good waxay dhahday maalinkas lacag fiicana ka sameynaaye wixii dhan waa iska dhaqaaqay ma fahamte so hadda marka social security and online security waxaas rabnaa inaa barno mahadsanid aamina intaasi ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ahaa aamina maxamed xaashi oo baratay tiknolojiyadda dumarkana ka caawisa adeegsiga tiknolojiyadda inay ku ballaariyaan ganacsigu intaan mar kale ku kulmi doonna barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo madi